Magaalada Garowe waliba la gabagabay tababarkan oo isugu xisaabtanaya sidii kor looga qaadi lahaa baroogga cudurka malaarida. Tababarkan oo socday muddo tobani afar maalmood iyo waliba ka faa'iideystay waxaana ka mid ah shaqaalaha caafimaadka, Hannah Oyo Kuchel Koech, deegaanada ku tirsan maamulka Puntland, Cabdiraxiin Xasan Xuseen, madaxa koorsada cudurka malaarida ee Wasaaradda Caafimaadka Puntland, iyo mas'uuliyiin kale oo ka qaybgalay xiritaanka tababarkan ayaa ku hadlayay tababarkan iyo muhiimadda uu leeyahay.
waxaan rajaynaynaa in shantaa degmo hadda aan xusnay ay shaqadaas si rasmi ah uga bilaaban doonto supervisionka ugu horreeyay hadda saddexda degmo hadda eyl iyo garowe iyo in loo imaan doono iyo bandarbayla marka insha allah waxa weeye kuwii ka faa'iideysta allah idinka dhigo waa soo koobaya hadalka dadkana uga faa'iideysa u sheegteenba waxaan boorinayaa oo mar labaad aan sii xoojinayaa weliba qolada w ho iyo qolada unisef oo wada socota in mar labaad waxa weeye insha allah haddii ilah yidhaahdo refreshmentiga aan laga dhigin kan keliya eh oo naloo sii wado oo waxa weeye casharada saas oo kale naloo kasii booriyo